hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma jawayba ku dhowaad lama boqoloo qoys oo ka nolan kamamka keelan duleedka magaalada muqdisho casimada dalka ee inqaybaday deeq raashine hanaas oo haayeen hanoo baahi sharduwan qabeen deeqdu wayba deeqda raashinka ku faa'iidaysadeen dadan iska jara bilaan waayeel iyo dadla nool baahiyo gaarka maadaama laga guda jara bilo barakaysan ee ramadaan wayba raashinkun qayb ku qaada doonee afurasho gooreen agaasimaha guud ee waaxda gargaarka maareynta masiibooyinka hay-adda sodma zahra cali yuusuf iyo ku hadli ujeedka la kuleeyay deeqdiyo biyeen
waxaa maanta aan halkan ku qaybinaynaa laba boqol oo qoys oo macaawino ah oo aan ugu talagalnay dadka saa'imiinta ah ee walaalaheena aan waxba haysan ee ku dhaqan kaamamka barakacayaasha duleedka magaalada muqdisho ayaa maanta halkan waxaan ku siinaynaa afurin waa maalinkii koob iyo tobnaad oo hay-adda maalinta masiibooyinku ay gargaar afurina ay gaarsiiso dadka masaakiinta ee walaalaheena ee aan waxba haysan oo aanan awoodinin in ay dabkooda shitaan nabadoone waxaan halkan maanta aan kugu wareejinaynaa laba boqol oo qoys oo raashin ah oo aad aragto sida aad aragtaba qof kasta wixiisa uu halkaa maaragtay ku haysto hay-addu waxa ay dadaal ugu jirtaa in ay wixii karaankeeda ay hayso in dadka masaakiinta ah ee ku dhaqan kaamulka barakacyaasha in ay afurin ay gaarsiiso kuwaana waxa ay ka mid yihiin kuwa ay hay-addu sida dhow ay nasiibka ugu heleen in ay maanta afurin ay la gaarto hay-adduna waxa ay korjoogtaynaysaa sida qof walba uu u qaato waxaana kugula dardaarmayaa dadkan waxooda inay si nabadgelyo ay ku gaaraan meelihii ay degganaayeen annaguna si dhow iyo si fogba waan dhaqdhaqaaqa waa uun la soconaa haddee alm ilaa qofka ugu dambeeya uu qaatana waa taagnaanaynaa haddee alla yidhaahdo dhanka kalea ku ku mid ee horjoogyaalka kaamamka iyo dadshu ku faa'iidaysadeen deeqda raashinka iyo waybaahiyadda soodmoon kuma hadnagena deeqdiyo hadeersiiyeen alxamdulilaah ilaaha mahad iska leh maanta hay-adda maaraynta masiibooyinta sodma iyo guddoomiyaha waxaan ugu mahad celinaynaa agaasimaha si qurux badan si wanaagsan bay wax afur maanta laba boqol qoos ayaa afur ayuu gacanta ugu wareejiyaan oo wakiilka ah odayaasha dhaqanka annagoo ka mid ah waxaan ugu maxaad celinaynaa afurka labada boqol qof ay afuriyeen hay-adda maareynta masiibooyinka sodma ayaa maanta afurkaas ay bixisay si wanaagsan bay noo siisay barakacayaasha ilaahay wax khayr qabo allah ugu dhigo intii soo shaqaysana allah u jazaayo dadka danyarta ee ku faa'iidaysaday deeqdoontan weli baangataa fursad muhiima ayoo ka mooda doonaan maalima